أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada inaga dhegaysanaysahay meel kastoo idin joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faaf reebka wararka waa habeennimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqollixiyo afartanka hijri qodobada barnaamijkeenna faafreebka caawa aydinku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona mujaahidiinta caalamka iyo bariga afrika oo bulshada reer khaza uga hambaliyeeyey guusha ay ka gaareen dagaalka yuhuudda sahayannada iyo bayaan ay soo saareen oo ay ugu muujiyeen garab istaagga walaalahooda reer filistiin sidoo kale caawa barnaamijka waxayd ku maqli doontaan inta badan jamaacaadka jihaadiga ee caalamka oo dhankooda soo saaray bayaanaad boogaadineed iyo ayidaad ah oo ku socota muslimiinta reer filistiin gaar ahaan muraabidiinta khaza waxaad barnaamijka ku maqli doontaan hiilada walaaltinimo ee walaalaha mujaahidiinta caalamka ay u ahayaan walaalaheen reer filistiin mujaahidiinta jaamaacadda nusratulislaam walmuslimiin oo la wareegay degmooyin istaraatiiji ah isla markaana albaabada u taagan magaalooyin ka tirsan waddanka maali xaggee bay wax marayaan xilli mujaahidiinta ka dagaalamaya dhulka saxaraha afrika ay rucbi geliyeen kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh iyo murtadiintooda sidoo kale caawa barnaamijka waxaynu idinkugu haynaa qoraal lagu faafiyey barta safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo muujiyey in xukuumadda saliibeedda ah ee washington aysan dhaqaale dambe ku bixin doonin duulaannada ay ku hayso caalamka iyo bulshada soomaalida oo siyaabo kala duwan uga falcelisay barnaamijkeenna faafureebka qodobada aynu idinkuga hayno ayuu ka mid yahay sidoo kale caawa waxaynu barnaamijka idinkuga haynaa go'aannadii ay sharikadaha duulimaadyada ku joojiyeen shaqada oo ka dhaqangalay dhammaan garoommada diyaaradaha soomaaliya iyo dhaqaalo badan oo ka soo xaroon jiray garoommada duulimaadyada oo maanta la waayey xilli musuq maasuqa murtadiinta ay ku hayaan ganacsatada uu gaaray heerkiisii ugu sarreeyey waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland oo laga soo sheegayo in ay ku jiraan xaalado adag iyo nuuc ka mid a addoonsiga ka jira caalamka oo lagu hayo maleeshiyaadkaas xogihii ugu dambeeyey ee madaxtooyada murtad axmed madoobe ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka waxaa igala qaybgalaya walaalaha faysal iyo maahir aniguna waan idinla socodsiinayaa wilaayaadka islaamigana waad inaga dhegaysanaysaan dhegaystayaasheenna caalamkana waxay inagala socdaan barta internetka aynu ku leenahay lafestreamka ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijka faaf reebka wararka waa hagaag dhegaystayaal sida qodobada barnaamijka nabacaawa aydu ku maqlayseen mujaahidiinta caalamka islaamka min mashriq ilaa maqhrib ayaa bulshada reer khaza uga hambaliyeeyey guusha ay ka gaareen dagaalka yuhuudda sahayannada iyo iyaga oo mujaahidiinta soo saaray bayaanaad ay ku muujinayaan sida ay garab iyo gaashaanba ugu yihiin ummadda muslimiinta ee reer falastiin iyo muraabidiintooda haddaba bayaanaadkaas ay soo saareen jamaacaadka jihaadiga waxaa inoo soo jeedinayaa oo istuudiyaha igula sugan walaalkeen faysal mahad haye faysal waxaa isa soo taraya jamaacaadka jihaadiga ah ee hambalyeynaya guushii weyneed ee ay gaareen muslimiinta khaza kuwaasoo nafhur boqolaal maalinah kadib ku qasbay sahaayiinada yahuudda ah in iyagoo hoog jiidaya saxiixaan heshiis dulinimo ku ahaa mu'asasada warbaahineed ee al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaami ayaa baahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiintaas kaasoo loogu hambaliyeeyey muslimiinta khaza dhabar adeega ay sameeyeen bayaankan oo ciwaan looga dhigay mu'miniintu way farxayaan ayaa lagu sheegay in reer khaza ay dhigeen wacdaro taariikhi ah cadowga yahuuddana kaga hortageen iimaan raasiq ah iyadoo heshiiska xabad joojinta uu dhaqan galay kadib wacdaro taariikhi ah iyo sumuud adag oo ay sameeyeen reer khaza waxaana farxad gelinaya inaan halkan hambalyo ku aadan guusha iyo fatxiga weyn ugu dirno guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan reer khaza iyo mujaahidiintooda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay alqaacidada maqhribul islaami isagoo sii socda waxaa bayaanka lagu yidhi sannadihii dambe waxaa dadka oo idil u caddaaday in macrakada islaamka ay mid keliya tahay iyo in xaqa aan lagu soo ceshan karin waxaan jihaad iyo dagaal ka ahayn cadowga kibirka badan ee aan ishaynana uusan fahmaynin waxaan ka ahayn luuqadda awoodda dhagartiisana looga hortegi karin waxaan ka ahayn colkiisa oo la caabiyo iyo duufaan la mida tii al aqsa allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلاً
gebagabadii waxaan mar kale cusboonaysiinaynaa hambalyada iyo tahniyadda ku socota reer filistiin gaar ahaan reer khaza waxaan ugu hambalyaynaynaa guusha ay gaareen iyo maxaabiista muslimiinta ah ee ay xabsiyada ka soo daayeen iyo inay khaza ka xoreeyeen yuhuudda si kaasa waxaan u xusaynaa hoggaanka mujaahidiinta ee nafta huray kelimaadkoodana kaga dhabeeyey ficilka ayaa lagu soo qatimay bayaanka hambalyada ah ee ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee al-andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam si la mid ah bayaankan waxaa alqaacidada qaaradweekaha hindiya iyaguna ay soo saareen bayaan hambalyo ah oo la xidhiidha guusha muslimiinta khaza bayaankan ayaa ciwaan looga dhigay khaza way guulaysatay dagaalkana wuu soconayaa waxaana lagu tilmaamay in dhowr iyo toban bilood kadib ay muslimiinta khaza ka guulaysteen cadowgii isbahaysiga ahaa ee soo duulay shan iyo toban bilood ayay sahaayinadu gaar ahaan netanyahu baydhan iyo trump ugu goodiyeen mujaahidiinta khaza gumaad iyo xasuuq si la mida sidii uu horay buush ugu hanjabay mujaahidiinta afghanistaan laga soo bilaabo kaabuul ilaa khazana waa qiso ka tarjumaysa cadow saliibi ah oo jabay iyo guusha ahlu iimaanka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay alqaacidada qaaradweekaha hindiya waxay haysteen rooti yar oo aan badnayn kaas oo ay u horeen maxaabiistii ay gacanta ku hayeen hubkooda wuu yaraa laakiin waxay ku hubaysnaayeen iimaan iyo yaqiinta ballanka allah ruuxda jihaadka iyo jacaylka istishaadka waxayna kaga hortageen cadow ku hubaysan hub casri ah laakiin aan geerida oggolayn allah ayaana ku mahadsan oo addoomihiisa sugay uguna gargaaray fatxi iyo guul ayaa la sii raaciyey banyaankan hambalyada ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacidada ee qaarad uekaha hindiya munaasabadan awgeed waxaa hambalyo iyo bogaadin u diraynaa muslimiinta khaza iyo mujaahidiintooda waxaana dadka xusuusinaynaa in shaki la'aan ay khaza guulaysatay laakiin dagaalku uu intaasi ku ekayn uuna sii soconayo inta laga xoraynayo taaka weliba oo ka mida dhulalka islaamka ee ay gaaladu qabsadeen ayaa lagu yidhi bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee qaarad weekaha hindiya horay waxaa guusha muslimiinta khaza u bogaadiyey hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida kaas oo soo saaray bayaan hambalyo iyo dhiirigelin ah oo ku socda reer khaza dhanka mujaahidiinta al-shabaab maktabka warfaafinta ee xarakada al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed bogaadin iyo hambalyo ah oo ku socda muslimiinta khaza kuwaasoo sanka dhulka ugu jiiday yuhuudda iyo maraykanka war-saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay tahniyad ku socota khazada dulmidiidka ah iyo cisiga ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yidhi nabadgelyo dushooda ha ahaato reer khaza ee ku dhex sugan teendhooyinka iyo burburka guryaha go'doominta iyo qudlaanka nabadgelyo dush ha ahaato inta aad sabarteen oo aad diiwaan geliseen lindnaanta yahuudda iyo isbahaysiga saliibka waxaan sidoo kale salaan u diraynaa muraabid weliba oo weli gacanta ku haya riishada qoriga oo aanay argagax gelin cudwaanka iyo xadgudubka cadowga kana hor istaagin inuu dalbo waxyeelaynta gaalada iyo ka hortagooda isagoo ku sugan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lynaynaa ehelkeenna khaza malxamadda weyn ee taariikhiga ah dhiigga iyo nafta ayayna u horeen inaannu dhulka barakaysan ee ay muslimiintu leeyihiin u hoggaansamin qabweynida yahuudda iyo qariska tuurnimada isbahaysiga saliibiga ayaa la raaciyey war-saxaafadeedkan mar uu bogaadinayo sumuudka iyo adkaysiga ay ku sharafoobeen walaalaheenna reer khaza marka loo eego mabaadi'da dagaalka waxaan aragnaa jab qaraar oo dulinimo ah oo gaaray yahuudda waxaana halkan tahniyad iyo tacsi uga diraynaa ehelada shuhadada iyo qoysaskooda waxaana allaah u weydiinaynaa inuu quluubtooda adkeeyo ajarkoodana weyneeyo martabadooda aakhirana kor yeelo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan hambalyada iyo bogaadinta ah ee ku socda muslimiinta khaza kana soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dardaarankeenna ku socda ummadda muslimka ah ee aragtay xajmiga uu laegyahay dhiigga ay horeen muslimiinta iyo sugnaantooda waxa uu yahay inay dareemaan ahmiyadda uu leeyahay jihaadka diyaargarowga iyo ribaadka iyo muhiimadda ay leedahay baraaruga la xidhiidha qiimaha ay leedahay xorriyadda iyo in lagu hor sugnaado gaalada iyo dawaaqiidda qaatumadana waa inay noqotaa waxa ugu weyn ee aan maanka ku hayno inta aan joogno dunidan dhismayaasha iyo muuqaalada tarafka waa wax beddelkooda la heli karo laakiin diinka iyo sharafka lama gado lamana soo gato la iskamana iibiyo beddelkoodana lama helo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab annagoo ku sugan dhulka ardulhijratayn waxaan ehelkeenna reer khaza kula damaashaadaynaa ducada iyo farxadda allahna waxaan u weydiinaynaa inuu iyaga ka dhigo dhadhaabaha ay ku dul burburaan qorshayaasha sahyusaliibiyadda waxaana u caddaynaynaa inaan ku jirno shaqo joogto ah marna ma daciifayno mana taagdaraynayno waxaan beeca ku galnay geerida dushana waxaan u ridannay ballankii uu qaaday imaamkii jihaadka sheekh usaama bin laadin taqabbalahu allah ee ahaa heenna reer filistiin waxaan ku leennahay dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigna dhiig ayaan ugu jawaabaynaa burburintana burburin ayaan ku gudaynaa allaha weyna waxaan u markhaati gashanaynaa inaan idin hoojin doonin ilaa aannu guusha ka helno ama ka dhadhaminno wixii uu dhadhamiyey xamsa ibnu cabdilmutalib radiallaahu canhu ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedkan bogaadinta iyo hambalyada ah ee ku socda muslimiinta khaza gebagabadii waxaa war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo qatimay waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika annagoo doonayna hirgelinta shareecada islaamka iyo u hiilinta muslimiinta meel kasta oo ay joogaan indhaha waxaan ku haynaa baytulmaqdes falastiinna waa qadiyad ummadeed reer khaza oo keliyana gaar uma aha waana kulmi doonnaa maalin uu alla shaafin doono quluubta mu'miniinta dagaalku weli fari kama qodna dhagarta yahuuddana waa mid la wada og yahay shirqoolka gaaladana waa mid caan ah laakiin waxaan nahay dad geerida jecel sidaba uu cadowgeenna u jecel yahay nolosha وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر أكثر الناس لا يعلمون
aayaddan ayaa lagu soo qatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ehelnimo iyo garab istaagna loogu muujiyey muslimiinta khaza ee allaah mahaddii ku dhowaad shan boqol oo maalmood kadib afka ciidda u daray shirqooladii yahuudda aad buu u mahadsan yahay walaalkan faysal ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijkeenna faafreebka wararka aad dhegaysanaysaan qoraal lagu faafiyey barta safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo muujinaya in xukuumadda saliibiyadda ah ee washington aysan dhaqaale dambe ku bixin doonin duulaannada ay ku hayso caalamka iyo bulshada soomaaliyeed oo ka falceliyey iyo go'aanadii sharikadaha duulimaadyada ay ku joojiyeen shaqada oo ka dhaqan galay dhammaan garoommada diyaaradaha ee soomaaliya iyo qodobo kaleba waxaa xubintii hadalhaynta ku eegaya walaalkeen maayir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabaani xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo khasaaraha horudhaca waa dhimashada hal askari oo murtada iyo dhaawaca afar askari oo murtadiinah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo la wareegay degmooyin istaraatiiji ah magaalooyin waaweyna albaabada u taagan xoogaga jihaadiga ah ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weli sii wadaa taqadumka ballaaran ee ay ku sameynayaan qaar ka mid ah dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika wararka ka imaanaya waddanka maali ayaa sheegaya in jihaadiyiintu ay la wareegeen magaalo muhiim ah iyo deegaano istaraatiiji ah kadib markii ay dhabarka ka jebiyeen maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka bomako tan iyo wixii ka dambeeyey bishii sebtembar ee lasoo dhaafay oo dagaalyahanada nusratul islaam walmuslimiin ay qaadeen camaliyadii weyneed ee ka dhacday caasimadda maali ay sii wadaan taqadumka ay ka sameynayaan magaalooyinka waaweyn wararka maali ka imaanaya ayaa sheegaya in jihaadiyiintu ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta magaalada leeri ee istaraatiijiga ah waxayna xaalad godoomin u eg ku hayaan magaalada taariikhiga ah ee tambukto goobjoogayaal ayaa sheegay in jihaadiyiintu ay godoomiyeen dhowr saldhig oo ku yaal magaalada tambuktu waxayna mamnuuceen in gaadiidka xamuulka ah ee badeecadaha geeya magaalada ay maraan baraha kontarool ee ay gacanta ku hayaan ciidamada cadowga wakaaladaha wararka ayaa faafiyey in mujaahidiintu ay jareen buundo isku xiraysay magaalooyinka leeri iyo niyanfoni si ay ciidamada cadowga ah ugu diidaan in ay dib isku soo abaabulaan wararka ayaa intaasi ku daraya in jihaadiyiintu ay albaabada u taagan yihiin magaalada gawa kadib markii ay soo qabsadeen inta badan degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada magaaladan istaraatiijiga ah koorin doofka oo ah haweeney falanqeysa arrimaha saaxilka afrika ayaa sheegtay in jamaacada nusratul islaam ay bayco la gashay qabaa'ilada dega waqooyiga iyo bartamaha maali kadibna ay ku guuleysatay in ay taxaaluf la samaysato jamaacaad maxalli ah kuwaasi oo hadda safkeeda ka barbar dagaalamaya xukuumadda dabadhilifka maali ee ku tiirsan taageerada shisheeye ayaa hadda lagu soo koobay magaalooyin cayiman waxaana la saadaalinayaa in jihaadiyiintu ay talada maali la wareegaan bilaha ama sanadada soo socda waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa go-aankii shirkadaha diyaaradaha soomaalida oo maanta ka dhaqan galay muqdisho go-aankii shaqo joojinta ee ay shalay ku dhawaaqeen maamulka shirkadaha diyaaradaha soomaalida ayaa maanta ka dhaqangalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xilli dhanka kale maamulka shirkadahaasi ay iska diideen war ka soo baxay kooxda riddada gudoomiyaha dalladda ay ku mideysan yihiin maamulka shirkadaha ee ka howlgala soomaaliya ninka lagu magacaabo xasan xaashi ayaa waraysi uu maanta bixiyey ku faahfaahiyey go-aankii ay shalay qaateen iyo dhibaatada joogtada ah ee ay shirkadaha diyaaradaha kala kulmaan garoonka caalamiga ah ee muqdisho xasan xaashi ayaa sheegay in go-aanka ay qaateen uu yimid kadib culaysyo lacago baad ah oo isbiirsaday kaasi oo lagu soo rogay maamulka shirkadaha ee ka howlgala muqdisho taasina ay bixin waayeen ugu dambeynna ay keentay in ay go-aanka shaqo joojinta ku dhawaaqaan wuxuu garafka ku dhuftay war ka soo baxay kooxda riddada isaga oo sheegay in lacagaha baadda ah ee lagu soo kordhiyey ay yihiin kuwa si gaar ah ugu dhacaya jeebka shakhsiyaad gaar ah sidoo kalena loogu daray hanjabaadda haddii ay shirkaduhu bixin waayaan lacagahaasi ay waayi doonaan ruqsadaha shaqo isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay guddoomiyaha ururka diyaaradaha soomaaliyeed xasan xaashi in maamulka shirkadaha uu wajahayo culaysyo kale isaga oo sheegay in mararka qaar lagu qasbo in ay ku duulaan amar ka yimid kooxda riddada ah si ay ugu fushtaan danahooda gaarka ah taasi oo keentaa in rakaabkii diyaaradda sugayey ay sidaasi ku xayirnaadaan ilawareedyo ayaa sheegay in garoonka muqdisho ay maanta ka duushay hal diyaarad oo keliya taasi oo ka degtay magaalada baydhaba boqolaal rakaab ah ayaa maanta ku xayirnaa magaalooyinka kale ee dalka iyo sidoo kale nairobi oo ah caasimadda kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad boqol qof oo ku dhintay dab qabsaday hotel ku yaal turkiga saacadihii lasoo dhaafay ayaa dab weyn waxa uu ka kacay hotel ku yaal gobolka boolo ee dhaca waqooyi galbeed dalka turkiga hoteelkan oo ku yaal mandiqad barafku dego ayaa habeenkii isniinta ee lasoo dhaafay waxaa ka kacay dab dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada dhimashada oo ah mid aada u badan ayaa marba marka ka dambeysa isa soo taraysa waxayna haatan mareysaa toddobaatan iyo lix qof oo dhimasho ah dhaawacna waxa uu kor u dhaafay konton ruux ilaa iyo haatan ma cadda sababta dhalisay dabkan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahadaa wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan oo ay ka mid yihiin howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka sidoo kale waxay wakaaladdu daabacday war-saxaafadeedkii maanta ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo xarakada ay ugu hambaliyeysay guusha ay reer khaza ka gaareen dagaalkii guumaystaha yahuudda ee shan iyo tobanka bilood qaatay dhanka kale cabdulqaadir haddii aan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza waaxda caafimaadka ee khaza waxay maanta shaacisay in lasoo saaray shuhadada ilaa konton iyo afar xubnood oo konton iyo saddex ka mid ah burburka hoostiisa laga soo saaray halka mid ka mid ahna uu u shahiiday dhaawac soo gaaray waxay sidoo kale waaxda caafimaadka ee khaza sheegtay in cisbitaalada la gaarsiiyey dhaawacyada sagaal iyo toban xubnood oo filistiiniyiin ah howlgalkan gurmadka ah waxay waaxdu sheegtay in ay samaysay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsan tahay walaalka hadalhayntii maanta ee baraha bulshadana waxay ahayd qoraal kooban oo lagu faafiyey bogga safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo ay ku leedahay twitter-ka iyo facebook kaasi oo loo fasirtay in maraykanku uusan mar dambe dhaqaale siin doonin kooxda ridada ee uu hogaamiyo xasan gurgurte qoraalka oo laga soo qalindaartay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayaa u qornaa sidan dollar walba oo uu maraykanku bixinayo iyo barnaamij walba oo uu maraykanku maalgelinayo waa in uu jawaab u helaa su-aalahan soo socda kow maraykanka ma ka dhigayaa mid ammaan badan labo maraykanka ma ka dhigayaa mid barwaaqo ah kumanaan soomaali ah ayaa arrinkan kaga warceliyey baraha bulshada waxaana loo fasirtay in donald trump uu dhaqaalaha ka jari doono xasan gurgurte dadka ayaa muujinaya in ay la dhacsan yihiin tallaabada maraykanka ee ah in uu faraha kala baxo soomaaliya waxaana fikradaha dadka ka mid ahaa maxamed dhagaafe cilmi qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay waa wax lagu farxo waayo awalba xasan baa musuq maasuqi jiray ha haystaan waxooda ayuu yidhi ismaaciil qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay xasan gurgurte hadda oo caawimaad la siinayo buu madherga yahay haddii warkan uu maqlo muxuu samayn doonaa raaqiyo qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay tan waxay muujinaysaa fuuqbaxa dhaqaale ee maraykanka uu kala kulmay dagaalka ka dhanka ah islaamiyiinta maamulada soomaaliya ka jira ee ku caanbaxay gacan horsiga shisheeye trump oo warkiisu cadyahay ayaa u deeriyey ayay tiri muse weheliye qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay donald trump warkiisa waa caddeeyey waa gaal aan doonayn in jeebkiisa wax ka baxaan ugu yaraan xisaab xilma leh ayuu la furayaa dabadhilifyada afrikaanta nuure salaad qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay xasan gurgurte oo ah gacan taagte baahi badane markan wuxuu u caban doonaa benyamin netanyahu oo uu dhihi doonaa maraykanka iiga ergey xaqiiqduse waa in maraykanka uu ku jabay soomaaliya siddeed iyo toban sano ayuu dagaal uga jiray waxna kama faa'iido hadda in uu isbarqabto waa wax macquul ah maraykanka isaga oo ku daalay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta caalamka ayuu trump dib u soo laabtay tani waxay ka dhigan tahay dabadhilifyada soomaalida oo la dhahay isku tashada al-shabaab iyo idinka dhexdiinna waan ka baxnay waana idinku daalay sababtoo ah waxaa tihiin wax matarayaal ayay tiri qofka ugu dambeeya ee aan aragtidiisa soo qabanayno waxaa lagu magacaabaa nuurudiin cabdiraxmaan waxa uu yidhi awal baa lacagta jeeb kale ku dhici jirtay haddii la joojiyo waxaa wax ku beelayaa waa kuwii cuni jiray soomaali waxba lagama soo gaarsiin jirin marka waa isku mid haddii la joojiyo iyo haddii kale waa marka laga eego dhanka shacabka ayuu yidhi xubintiina caawo waa inaga intaa aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir ayuu kaasi ahaa qaybihii dhexe ee barnaamijkeena faafareebka wararka ayaynu isla soo gaaraynaa dhegeystayaal maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe ayaa lagu soo waramayaa in ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan iyo nuuc ka mida gumaysiga ka jira waddamada qaar ee afrika iyo caalamka intiisa kale haddaba dhegeystayaal waxaynu arrimahaas iyo macluumaad kaleba ka waraysannay qaar ka mida dhallinyaro taa'ibiin ah oo lagu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waa kuwan taa'ibiintan oo inoo waraystay walaalkan cazaam carafaad bismillah magacayga waa maxamed cali maxamed waxaan ka imid oon ka tirsanaa guutada cabdilla biroole ee jubbaland kismaayo afartan kilomitir ka ah laanta galbeedka taasaan ka tirsanaa muddo eenay siddeed sana ah hal sanaan ka maqnaa halkaas oo aan dhinacan beled xaawiye xaggaa jiray intii kale halkaasaan ka tirsanaa duruufo iyo waxaa weeyaan wax la yidhaahdo marin habaabin badan baa ka jirta halkaa aniga iyo waxaa weeye asxaabta kale aan ka imidba waxaan ugu baaqayaa intii anigu aan ka soo dhaqaaqay ii sheegay meesha la yidhaahdo biroole ilaa gaabo gabdhoole baqdaad beerxaani waddankii aan soo maray xalay oo aan baryey meesha la yidhaahdo weelmarow saacaddan hadda aan taagnahay aan taagnahay muslimiinta wax isoo dhoweeya mooyaane wax macnaha ishayda ama dhegteedu diidda maana arag ama dimirkayga uu diido waa gartay waxaad noo sheegtay inaad cabdilbiroor aad ka imaaday muddo dhan aad ku jirtay nimankan ciidanka murtadiinta jubbaland aad ku jirtay ma noo sheegi kartaa sababtaad ku gashay marka hore iyo qaabkaad ku gashay sababtaan u galay marka hore xamaalataan ahaa kismaayaan joogay waxaan la kulannay caqabaad ah nin walba in la yidhaahdo famiilka ama reerka aad tahay baa sargaal ku tahay dhallinyaradeeda uruuri kii kaa diida xir oo cabiida macnaha siyaal badan baanu ka soo marnay annagoo dhallinyaro ah oo iska xamaalataha guryahana loogu soo dhaco aakhir markii dambe annaga iyo xamaalkayagii iyo macnaha muruqmaalkii markuu kala dhumay qorigii inaan qaadanay noqotay mar haddaa qori qaadatayna macnaha qof lambarsan baa tahay jeedka koowaad oo laga rabo waxaa la rabaa in macnaha dakana cagta loo geliyo oo qofkaasu taargad uu noqdo qof aan bixbixi karin dadka in dakana la wada geliyo in taargad wada noqdaan tuutaha in loo wada xiro markaa dambe dan lagaama leh dantii lagaa lahaa waa lagaa gaaray haddii tuuta lagu xiray adig waxaan la imaaday wixii aan markaan gacanta ku hayay oo ah boosh iyo qori aa ka ah waxaana u baaqayaa saaxiibaday caqabadaha aniga i haystay iyo waxaa weeye fakarka meeshaan ka fiiriyey nin walba waa iga sii daran yahay waana iga sii shisheeyaa inuu fahmo midda kale waxaan ugu baaqayaa waxaa markii laisfayliyo laysku sheego inaysan waxba ka jirin waxaa laysku sheega waxaa ka mid a qaaditaanka isdhiibka u horreeya markaad islaamiga isku soo dhiibto hujuubka u horreeya qoriga u horreeya lagaa qaadayo in gaariga khasab lagugu gelinayo indhaha in lagu caseynayo in lagu cagajuglenayo intaada meel laba aada gaarin adoo rafaasan oo dhibaataysan inaa xarunta aad tegaysaan waxaas inaysan waxba ka jirin oo ilaa iyo gaabagabdhooli iyo beerxaani waxayna soo dhoweeye maayoana wax ilqalocda nagu egaana arag maasha allah walaal magacaygu waa maxamed axmed waxaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan guutada madaxtooyada waxaan ahay staafka madaxweynaha maxay aheeday caqabado jira awgeed baan kaga soo tagay toddoba sanaan ka tirsanaa sanad iyo sideed baan tababar ku jiray iyo shan sano iyo xoogaan shaqaynayay muddo intaa leeg baan ka tirsanaa ciidanka marka caqabado jira iyo dhibaato jirta awgeed baan kaga soo tegay inkastoo marka hore haddii aan iska ahaa nin magaalada iska joogo balaaye aan qabin oo waxba aan dagaallo xagalaynin aan iska ahaa kadib waxaa imaatay in farimaa lasu qaado sida janaac cabdulla oo kaleeto sida baarsi gunni oo kaleeto sida bulaxaaji oo kaleeto sida hadda meesha u dambeysa aan kasoo tago oo kaleeto kemboni oo kaleeto marka caqabadahaas oo kaleeto cid aan lala dagaalami karin nogula sheekeya waa lala dagaalami karaa waxaa yeelay dad qof muslim oo jirna raadis ah oo mujaahid ah nin macnaha rabo inuu adduunyada sii joogjoogo oo macnaha uu nololmaal midkiisa fiirsado lama dagaalami karo sida sida aala sida muuqatabo waa gartay waxaad noo sheegtay inaad ahayd staafka madaxweynaha gaaraan axmed madoobe aad ahayd xarunta madaxtooyada joogtay muddo intee lagood marka aad joogtay xarunta madaxtooyada muddo shan sanaa madaxtooyada joogay oon ilaalaha madaxweynaha ahaa caqabado jiro awgoodna baana kaga soo tegay dad badan oo haddaan iga dambeeyo ku dulmana waa jiraan ciid ahaan baa laiin soo qaaday horta marka hore waxaa liigeyey meel laho baarsanguuni weeraro xun baa ka dhacay weeraradii joogay waxaa ka dhacay hal weerar weerar kalena gurmud ahaana ku imaaday marka foolxun badana meeshaa ka jirtay waxaan dhehaya ku arkay dad aan la tabar ahayn inaan la dagaalamayno dad annaga naga adag boqolkiiba boqol naga adag inaan la dagaalamayno cadaadin badanna waa jirtay oo haddii aad soo jabto ama aad micniha iska dhicin weydo in haddana lagu cinqaabayo oo shaqo ka adag lagu dirayo semberi marka siyaasi dantiisa un fiirsanayo unbaa maxay ahayday yaa yaa yaa meesha ka jira marka muddo saddex beri aan duur ku jirnay aakhir ilaahay waa nagu guuleeyey meeshaasaan ka soo baxnay badhaadhaan imaanay alxamdulilah waana la soo dhoweeyey badhaadhaan ka soo baxnay waxaan imaanay baqdaad intaa ayada ah farxad iyo walaal isjecel iyo qalbi isjecel iyo soo dhoweyn fiican iyo kalgacayl iyo wixii noola sheegi jiray oo la dhihi jiray een maxay ahayday haddii aad shabaab u tagtaan qorigan waa laga qaadan indhaha lagu xiri kurkan waa lagaa jari waalidkaaga iyo dadkiina ma arkaysid meel laguma sheegayo wixii horta inay been tahay baa marka koowaad u sheegaya saaxiibaday waxaa ugu baaqayaa ragga aniga saaxiibaday ahaa meesha joogay rag badan oo ani hadda waxaan ogahay caqabad ay haysato meel ay ka baxaan ayna garanaynin laga dhaadhiciyay shabaabkan inay dadka dilayaan marka waxaan leeyahay raggii saaxiibaday ee iga dambeeyey baaq waxaan u dirayaa inay iska soo baxaan balaayo ma jirto mujaahidiintu wax alla wixii soo dhaweynayeen ee qof bini aadan laga rabay waa idiin haysaa ninkii haddee rabo inuu gaalnimo ku dhintane asaga ilaahay gis laakiin waxaan u sheegayaa ragga fursadda la ee raba inay soo tagaan in meesha ayna balaayo ka jirin oo amni uu yahay waddanka dad islaama aan u imaanay oo waxba dhibaato ayna jirin muddo shan iyo toban cishan inaan joogno hadda oo wax caqabad aan la kulnay ma jirto wax ilaah warto intaa u socota intaa ka jida laguma dhahayo maxaa ahayd laguma dhahayo nabaddaasaan iskaga jirnaa alxamdulilaahi magace aadan nuno cabdulaahi alare ciidamada jubbaland gaar ahaan madaxtooyada waa gartay muddo intee lag baad ku jirtay ciidamada madaxtooyada ee jubbaland afar sano Ee, afarta sano aad joogtay ee, maxaad eh, kugu dhaliyey inaad eh, nimanka murtiyiinta aad ku biirto marka niman baa iga dhaadhiyey in oo madaxtooyada laiska joogayo oo lacag oo laba boqol ay la qaadanayo marka saas darteeda yaa madaxtooye u biiray ciidamada madaxtooye markaan ka tirsanayay muddo oo ada todoba bilood eh waxaa u dhexeeyay biroole iyo buulahaji dhexdooda gurmudka oo ma yahane ee buulahaji marka caqabado farac badanna la kulmi weerarkii kolley ligda kale filfil dagaalka ku dhacay oo saddexda gaari la qaadanaya midna la guwaayay hor dagaalkaas waan ku jiray marka dagaalkaasi nimankan oo buulahaji innaga hogo isku dhex walaaganay nimankan reer buulahaji iyagoo la weeraray gurmudkii loo soo dirin dhexda loo galay yaa meesha ugu tagnay marka gawaarida meesha la tagnay ciidanka oo isku dhex walaagan baa walooyada habada nagu bilowday oo kuwii oo buulahaji ee dhanka shabaabta heshiya naga higaan lanka maymaitik hadala mayling aaminsinya ini shabaab ee marka dulmi farac badan ka jari walayna noo dhaadhi ay shabaab haddii ina isdhiibtaan mana ee rajo damba milihidiinta la dharaay in walba unku jarna nolol faylna hana dhawaaye amni iyo nolol fayl in un haka dhawaani alxamdulilah safaylan hana dhawaaye bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud sheekh nuur waxaana ka imid eh, raas kambooni jubbaland Een, waxaan ahayn ciidan cusub oo dhiboo ku jira oo muddo laba bilood iyo labaatan beriya dhiboo ku jira xerada liya akademiya kabacdina waxaa dab bilowday dagaalkii raas kambooni Een, goor habeennimo ah baana laga soo qaaday kismaayo dekedda doon laga soo saaray buurgaa baan ka degnay habeenkii bay badda doonta ku jirtay aduu saddex saac abbaaro saddex saac oo subaxnimo oo dambe baan buurgaaba ka degnay kabacdina halkaas waa ku qada karsannay Een, gelinkii dambe markii gaadhay aduu shantii galabnimo baa haddana laashash kalena la saaray laashashkaas oo soddon soddonna loo saaray dhinaca baddaan maray annagu waxa weeye meel la yidhaahdo naaraan ka degnay oo xagga bariga uga degnay halkaasaan ugu tagnay ciidamo kaleo naga horreeyey Een, daraawiish iyo madaxtooyo annagu waxaan ahayn guuto cusub oo waxa weeye haddeer dhiboogii xataa aan ku jirray maana dhammaysan tababarkii dhexda raac waxa la yidhahdaa baa noo socday laba bilood iyo labaatan iyo dhowr habeenna waad garanaysaa tababar dee laguma dhammaysan karo ee muddada intaa leeg xataa qoriga macnaha shiishkiisa nalama barin sida wax loo shiisho xataa nalama barin qoryahan baa nalagu tiriyey rasaastaa nalagu tiriyey oo aan soo qaadanay halka haddaan tagnay dagaalkaas wuxuu bilowday sideedii subaxnimo meelaha koob iyo tobankii markay ahayd baa dagaalkii hore lagu kala baxay waxa weeye oo labada ciidan meesha isku hayeen marka annagu soo baxnay oo ciidamadii dambe gurmadka ee jubbaland yimaadeen baan annagu khadka ka baxnay waanan ka soo goosannay oo waxa weeye halkaa eh, saddex nin baan ahayn sidaasaan kaga soo tagnay Een, halka meesha aan ka soo goosannay ee jubbalandna wax yaallay ma jirin waddanka aan soo gallay waddan nabadi ka jirto habbi ah oo aan buuq lahayn xaggeed ka timid xataa xaggeed ka timaadeena lama odhan waan soo gallay annagoo hubkayaga sidana qoryahanaga sidana baanu toos u soo gallay inta aanu soo soconay shan habeen baan waranay shantaa habeen xataa wax macnaha iskaaga hortaago oo na yidhaha xagee ka timaadeen maana arag imanka wadaadada meesha ugu nimid si sharaf leh oo wanaagsan xataa qoryahayaga naga wayna qaad qoryahayaga xataa intay naga shakiyeen oo na yidhaha istaaga oo nagana xataa nacaydhsan qoryahayaga naga waa sidanay annoo qoryahanagii sidanaa u nimid si sharaf leh noo soo dhoweeyeen dareen la-aana kalsooni buuxa niman kalsooni buuxda haysta baan anagu nimid oo kals- xagga ilaahina kalsooni ka haysta iyaguna isku kalsoon waayo inaba wax dareena iyo shakiya midnaba may naga qaadin marka ayna arkeen inaan nahay niman soo goostay qoryihiina si tabinayaan annaga qoryaha anaga sitaan baan la soconnay oo soo magaalooyinkan aan dhex marin intaan soo marinana xataa xabad dhacaysa iyo qof qorista xataa mana ark wadan nabad ah oo xaax ah oo wadan nabad ah oo wax masaajid ku tukanaya mooye wax kale aadanba arkayn baanu soo dhex marray oo barwaaqo ilaahay macnaha barwaaqo ah horta soomaalida waxay tidhahdaa sadar muqdasi almadoon waa baryana sacaba laguma qariyo warku waa cadya bayaanka ilaahay raaca waan leeyahay anugu oo ilaahay darti u toobad keeno oo wixii wanaagsan ka shaqeeya oo waxaad ku jirtaan ka baxa ka dhammaada waxa weeye meeshaan waxba ma yaalaan iskaga kala taga banaan warano waa dhowahay magacaygu waa cali cabdulaahi maxamed waxaan ka imaaday magaalada kismaayood waxaan ahay ciidanka jubbaland guutada abris asalaanteed waxaan ka imaaday magaalada gaalkacyood anoo iska shaqaysta niman dhalinyarada ii yimid waxay dhaheen ciidan special la yirahda lagu qoraya oo bishii kun iyo shan boqol oo doolar qaata haa darowal baa noqonaysaa annagoo ka tirna askariya diyaaradna lagu soo qaaday kismaayaana la keenay meel akademiya la dhahana la geeyey labiyi toban ber markaa joogay nidaamka meesha ka jira markaa arkay waan u waxaan go-aansaday inaan meeshaan iskaga dhaqaaqo xorriyadda la iga qaaday timihii baa laiga xiiray go-aankayga wuxuu ahaa inaan anugu meeshaan ka tago uu tababarka noo dhammaan ciidanka shiish la barin qoryo furfur la barin baa waxaa yimaaday nin janal la leeyahay subaxii waana la fayliyey tiriiskana la siiyey qoryaana la siiyey doon baana la soo saaray waxaana la keenay baashii buurgaabo markaasaana la yidhi ciidanka federaalka la dagaalamaysaan go-aan baa ku gaaray anuu qoray waxaan ka qaatay dowladda jubbaland ukraine cusub aa ka ah kow iyo toban xabadood baa ka riday saddex waxaan ku riday taliya kooxi aniga xukumay dagaalka gal buu yidhi ma galay aan ku yidhi saddex baan ku riday wax aan galaya ma lahan baan ku yidhi ciidan buuraasadii waana ka soo dhaqaaqay aniga ninkaa ninkaa kale waa isku baaqnay luuq baan u galnay ayagaan dab saarnay waa ka dhaqaaqnay markii dambe waxay meeshaan shabaab baa ku jira saasay nooga hareen anuu marna go-aankaygu ma ahayn inaan qof islaana dhiiggiisa daadiyo ama wiil dee al-shabaab oo in adeerkay oo kale oo diinta islaamka oo mujaahid oo ilaahay u dagaalamayo oo fii sabiilillahi u dagaalamayo iyo iyo qof xunoo laba boqoloo doolar lasoo siiyo isku mid maaha wiilna ilaahay dartii kitaabka ilaahay u dagaalamaya wiilna laba boqoloo doolar buu fiirsanayaa iyo gaalo waxaan u baaqayaa dhallinyarta soomaaliyeed iga dambaysa in maadalyaalw qaati xumo ah ku dhimanina kufaar baa tahay haddaa ku dhimatid caawa haddii wiil shabaaba uu ku dilo waxaana lagu qodban jira annaga wiil shabaab haddaad dishid jannada aad gelaysaa hadduu ku dilana jannada aad gelaysaa wallaahi bilaahi talaahi wiil shabaab xabadiisa hadday kugu dhacda cadaabtaad gelaysaa adduunkana waa lagu cadaabi aakhirana waa lagu cadaabi asna haddaad dishid adoo taagan buu jannada geli waxa weeyaan kitaabka ilaahay buu dagaalamayaa adna axmedoobe oo qurana oo kenyaati iyo etoobiyaan ay doonayaan baa u dagaalamaysaa marka waxa weeyaan waxaa u baaqayaa dhalinyarta soomaaliyeed iga dambaysa asxaabtayda bismillahi raxmaan raxiim waan dhowahay walaal magacay waa cabdulaahi cabdixasan waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland gaar ahaan guutada abris kuwaasaan ka tirsanaa waxaana uga imiday caqabado jira awgood qodobo been ahaa wax weeyaan noola akhriyey oo dhallinyarta dhammaan loo soo qoray ciidamo badeed baa laydinka dhigayaa wax weeyaan wax- wax laydin siinayaa kun iyo shan boqol halkaasi diyaar gaalkacyo diyaaradnee soo qaatay kademiyaa nala geeyey caqabadahan waxaa meeshaa ku arkay dad waxa weeyaan dee addoon isku ah ayaa ma- wax weeyaan meesha lu- laisku soo ruri caqabadaha haddii aan wax weeyaan kusii socdo dad waxa weeyaan is addoonsanaya iyaga dhexdoodii intaan axmednimado la gaadhin oo cadow isku ah oo iscunaya oo waxa weeyaan diintii caayaya oo waxa weeyaan salaad adoo tukanaya haddii loo arko waxa weeyaan diinta laga caayayo ayaan waxa weeyaan la kulmay inuu wixii been yahay nimankaas niman budhcada weeyaan ahaa tuutaagii waxa weeyaan iyo booshkii iyo qorigii baan la imiday markii aan saa u dhaaqayn go-aankan soo qaatay ayaan xagga ilaahay waxa weeyaan kalsooni buuxda wallaahi ka helay laba habeen baan waxa weeyaan ku jiray in duurka aan ku jirin hawdka dhul aan na garanayn qolyahan mu- mujaahidiinta saasaan waxa weeyaan kula kulanay oo si fiican baa noola soo dhawey ragga saaxiibada ah oo meesha joogay maxaa dhihi lahayd oo farriin oo dari lahayd ciidankii saaxiibada ahaa iga dambeeyey dhammaan waxaan u baaqayaa inay ka toobad keenaan waddada xun ay waxa weeyaan ku taagan yihiin lamarkoog waa khaatimo xumo oo gaalnimay waxa weeyaan u dagaalamayaan dad waxa weeyaan iyagii is addoonsanaya waa dad baqayo bilaa kalsooni ah oo dad ahaa cabsidu aad u hayso waxa weeyaan waxaasina waa diin la'aanta iyo baadilka ay ku taagan yihiin marka waxaan leeyahay ciidanka waxaan ugu baaqayaa saaxiibada anigoo naftiina ha- halaagina waxa weeyaan axmed madow waxa weeyaan kuma difaaci karo ilaahay kaama difaaci karo haddii aad waddo xun ku dhimato haddii aad dhimatana waxa weeyaan deexaa baa tahay qofka xanuunsada ama xabad ku dhacdo oo kale dee waa laska tuuraya wax tan le- leele ma ah dantiis waa lee gaadhay anu hadda xorriyad baan haystaa si fiican baa laysoo dhaweeyey si aad iyo aad u fiican baa noola soo dhaweeyey run ahaantii oon waxa weeyaan la ilaawi karin ayaa noola soo dhaweeyey wax alla wax laydin yeeli waxyaabaha laydinku akhriya ee beenta waa waxa kama jiraan waxa weeyaan waa waxyaabo waddooyinka laydinkaga soo xidhiyo إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkeenii faafareebka wararka caawa intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma alnasiir
نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى